barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali dotcom
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka saacadda afrikada bari waana khamiis toddobylabaatanka bisha diseembar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah ururka horumarinta iyo daraasaadka somalilan ee sodra oo laascanood ku qabtay shir lagu doortay guddoomiye loogana hadlayay sidii wax loogu qaban lahaa dhallinyarada dhallinyada somalilan inta u badan dhibaatooyinka maanta haysta waxaa ka mid ah shaqala-aan baa ka mid ah waxaa ka mid a qaar awoodi waayadaba markay dugsiyada sare ka soo baxeen inay jaamacaddii galaan waxaa ka mid a qaar hami iyo intay fikira keeneen kadibna la niyadjabiyey oo layidhi inan yar intuu geed ka boodo tale ka booda anugu intaaba eegina ayaa waxaan keennay in dhallinyarta garabgalkooda iyo dhiirigelintooda u istaagno waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan sida ay u shaqaystaan oo ay nolol maalmeedkooda u dabaraan qaar ka mida dhallinyarada naafada ah ee boosaaso ku nool
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa hase yeeshee
heesahaannu idiin hayna ibraahimow waxaa ka mid ah marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka
xafiiska dalkan maraykanka u qaabilsan ilaalada xuduudaha ayaa amar ku bixiyey in wax laga bedelo qaabka loola dhaqmayo carruurta da'doodu ay ka yar tahay toban jirka ah ee lagu hayo xarumaha dadka sharci darrada ku soo gala dalkan maraykanka arrintani ayaa waxay daba socotaa kadib markii wiil yar oo siddeed jir ah uu ku geeriyooday mid ka mid a xarumahaasi wiilkaasi yar ee geeriyooday ayaa wuxuu ka soo jeedaa dalka guatemala
dadka codaynaya saddex magaalo oo ku taalla dalka kongo oo lagu yaqaana inay ku xoogan yihiin mucaaradka ayaan loo ogoleyn inay codeeyaan doorashada madaxtinimada ee xadda ka dhici doonta dalkaasi afaynu hadlay guddiga doorashada ee wadankaasi ayaa sharaxaad ka bixiya go-aankaasi isagoo sheegay intaasi ay tahay mid lagu xadeynayo in dadka magaalooyinkaasi ay ka qayb galaan codaynta madaxweynaha afhayeenka ayaa sheegay in sababta ugu weyn ay u xadeeyeen magaalooyinkaasina ay tahay xanuunka sida xawligaa u fidaya ee boolaha oo ku xoogeysanaya magaalooyinka beni beni city iyo weliba butembo oo dhammaantood ku yaalla waqooyiga gobolka kifu sidoo kalena waxa uu sheegay inay jiraan hanjabaadyo ka imanaya kooxoo argagixisa ah
wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington shirweynaha saddexaad ee ururka horumarinta iyo daraasaadka somalilan ee sodra oo dhallinyaro badan ay ka qayb galeen ayaa lagu qabtay magaalada laascanood ee gobolka sool shirkaasi waxaa kale oo ka qayb galay mas-uuliin ka tirsan wasaaradda ciyaaraha ee somalilan waxaana lagu doortay guddoomiyaha ururka ee gobolka sool agaasimaha ururkaasi axmed maxamed shaqale ayaa wariyaheenna cabdikariim olol uga warramay shirweynahaasi ururka horumarinta iyo daraasaadka somalilan ee sotra oo xooga saaray dhinactaagga dhallinyarada iyo dhiirigelintooda ayaa shirweynahoodii saddexaad waxa uu ku qabtay magaalada laascanood kaasoo lagu doortay mid ka mida dhallinyarada magaalada laascanood shirkan ayaa waxaa goobjoog ah maamulka degmada laascanood iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee somalilan iyo dhallinyarada kala duwanee gobolka sool waxaan doorashadaasi sodraa ka waraysanay agaasimaha fulinta ururka sotra axmed maxamed shaqale
baan ugu mahadnaqayaa marka koowaad bahda v o a ururka horumarinta iyo daraasaadka somalilan sodra waxaa la aasaasay afariyo tobankii oktoobar sanadkii labadii kun iyo tobankii ujeedda koowaadan u aasaasna waxay runtii anoo ka mid ahaa edhallinyarada dalada qaran ee soonyo labadii kun iyo sideedii uu gudoomiyaha ka doctor maxamed yuusuf abucali oo culummo leydhaa wadanka ingiriiska ku nool halkan ka salaamayo runtii si volontiyeernimo ayaan waagaano dugsi sare dhigtaa soonyo qaybteeda mutadobacnimo ugu biiray habkii aan ka filiyay noqon weydey in mutadobacnimadii soonyo aan ka bartay markii hore inaan dhallinyarta ugu faa'idaysiyo saasuu markaa ururka ku dhashay bal waxaad iga warantaa qaabkay ugu midaysan yihiin guud ahaan dhallinyarada deegaanada somalilan iyo sida aad u shaqaysaan in dhallinyaradu ay ka mid noqdaan ururka sutra waxuu ka koobanyahay laba qaybood qaybta koowaad ururka waxaa la yidhaha horumarinta ama development waxa afka qalaad lagu yidhaha qaybta labaadna waa daraasaadka oo research afka qalaad lagu yidhaha runtii ururku labadaa waxood ee ugu waaweyn buu ka kooban yahay dhallinyarda somalilan inta u badan dhibaatooyinka maanta haysta waxaa ka mid ah shaqala-aan baa ka mid ah waxaa ka mid ah qaar awoodi waayeyba markay dugsiyada sare ka soo baxeen inay jaamacaddii galaan waxaa ka mid ah qaar hami iyo intay fikira keeneen kadibna la niyadjabiyey oo layidhi inan yar intuu geed ka boodu tale ka boodaa anugu intaaba eegina ayaa waxaan keennay in dhallinyarta garabgarkooda iyo dhiirigelintooda u istaagno waxyaabaha dhallinyarada u qabataan ee ugu muhiimsan maadaama dhallinyaradu u baahan yihiin waxqabad ballaadhan maxaa ka mid ah oo aad dul istaagi karaysa waxaa ka mid a runtii tusaale ahaan soo qaadana mashruuca laydhaa raja abuurka dhallinyarada wuxuu keenay fikir ah in ardayda danyarta ee dugsiyada sare ka soo baxay in jaamacadda qayb ka mid ah runtii iyadoo iskaashi bulsho laga samaynayo in laga bixiyo taasoo ah boqolkiiba afartan maanta runtii maalintaan bilownay labada kun iyo labaiyo tobankii ilaa maanta labada kun iyo sideed iyo tobankaan marina waxaa ka faa'idaysa arday koru dhaafayo kun iyo shan boqol arday anu halkan ugu mahadnaqaya jaamacadaha sida timcadde alfa new generation iyo jaamacado runtii kalaba dhallinyaro fara badan baa jirto hal abuur samaysa ama fikrada ganacsi soo kordhiya ama farsamooyinka gacanta ay ka qabteen oo kale ma jiran dhiirigelin aad u samaysaan dhallinyarada oo aad ugu muujisaan inay wax wanaagsan qabteen bulshadan aad ku tustaan barnaamij laydhaa somalilan youth encouragement award ama dhiirgelinta dhallinyarada somalilan dhallinyarada somalilan ee hal abuurka le waxaa kamida mid ka mid a dhallinyarada somalilan runtii oo ku nool magaalada hargeysa oo labadii kun iyo runtii lix iyo tobankii aan abaalmarinta siinay wuxuu joogay runtii dugsiga sare nuuridiin buu galaaska labaad ahaa wuxuu sameeyey marwaxad ee uu ka sameeyey maaragtay boco iyo caagado ninkaa dhallinyarada runtii markaan bulshada hor keenay de hamigiisa kor buu u qaaday markaa dhallinyarada somalilan ama dhallinyarta afka soomaaliya ku hadasha markii hal abuur la timaado caqabado bulsheed baa haystaa oo dhaqan kow iyadoo aan la dhiirigelin iyadoo aan la gacan qaban iyadoo la hor istaago iyadoo la niyajabiyo bal yaad daqaal ahaan ku tiirsan tihiin isha koobaad aad daqaalaha ka qaadaan waayo runtii siaan kuu soo sheegay aasaaska ururka iskaa wax u qabsan ku aasaasnay cidda dhaqaalahan ka helaana waa bulshada somalilan isku tiirsan cid gaara maaha waxaa halkan ugu mahadnaqa runtii shirkadda dahabshiil maamuliheyga guud cabdirashiid maxamed siciid oo runtii muddadaa sideedda sane ee ururku jiraba gacanta koowaada ururka ahaa waxaa kaloo aan mar labaad u mahadnaqaya runtii qurbajooga somalilan meel kastay joogaan siba amerika iyo yurub agaasima waxaa jira dhibaatooyin dhallinyarada weli naafeeyey oo ay ka mid tahay tahriibka shaqala-aanta ma jiraan xal aad u hesheen ama xogihii aad uruuriseen oo aad is leedahay hal iyo labo waad ka soo qaadan karaysaan dhibaatooyinkaasi loogu hortegi karo muddada sideedka sano runtii aan jirnay ee ururku wuxuu sameeyey daraasado badan waxaa ka mid a daraasad aanu ka sameynay gobolada dalka oo dhan iyo ay u saameysay tahriibtu siba faamilyada waxaan qabanaa wacyigelin oo kale sida tartan sugaanaadka wacyigelinta tahriibka labadii kun iyo afariyo tobankiiaan ku qabanay magaalada hargeysa halkan waxaan jeclaynaa baaqu diro madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse bixi cabdi aad iyo aad bad madaxweyne u mahadsantay sida dhallinyarta shaqa barnaamij shaqa qaran aad ula qabatay sida dhallinyarta xukuumadda adigoo mid dhigtay sida dhallinyarta runtii niyadooda aad u dhistay waana kaaga mahadnaqinaa agaasime magaalada laascanood baad ku qabateen doorasho nin dhallinyaraha oo magaalada laascanood joogana guddoomiyaha loo doortay guddoomiyaha maanta aan u dooranay gobolka sool wuxuu kaga duwanyay guddoomiyaashii hore doorasho xor oo xalaala ka dhacday waxaana runtii waa tartamay laba dhalinyaro dhalinyarta mutadobiciinta gobolka ka mid ah oo la kala yidhaha cabdikhadar iyo cabdiqani labadii dhalinyarada runtii si xilkasnimo ayay u tartameen markii ay kala guulaysteena wuu kusoo baxay cabdikhadarna cabdiqani baa hambiligeeyey waxaana bulshada somalilan runtii u sheegayaa sodra oo hore u taqaaneen inay u adeegto garabgalka iyo dhiirgelinta bulshada somalilan in deegaan kastoo somalilanah ay u qorshaysantahay shanta sano soo socda inuu gaadho oo wax ka qabto baahiyaha sida biyaha waxbarashada caafimaadka iyo dhinac kastoo ay noqoto insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaa bahda v o e oo ah hay-adda warbaahineeda keliyaatee ee ummadda af soomaaliya ku hadasha dhallinyarta dhiirigelisa barnaamij u samaysay intaasoo barnaamijka dhallinyarta ku dhiirigeliya saxaafadda ummadda soomaaliyeed aba ummadda soomaalida meel kastoo joogaan waxaan u baaqayaa in v o e tusaale u noqoto siday dhallinyarta u dhiirigeliso
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa agaasimaha ururka horumarinta iyo daraasaadka somalilan ee sodra axmed maxamed shaqaleh waxaan u waramayey wariyaheena cabdikariim welul halkaad weli nagala socotaana waa washington markana ibraahinow waxaanu usoo qabanaynaa dhegeystayaasheena codka macaan ee fanaanka nimcaan hilaac heestii jacaylkii qabyoobay
jacaylki qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay jacaylki qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswab kudhani qofkiyay jeclay ma ku dhani qofkiyay jeclay waayahaan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaab ku dhani qofkiyay jeclay ma ku dhani qofkiyay jeclay waayahaan kala qariyayo wadnihii samir qaadooye qalbigii oy bogsayooye dareeni qasbaayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeesha quso wadnihii oy samir qaadooye qalbigii bogsayooye dareeni qasbaayayo sanada qatanay darteede naftiiga yeesha quso qamuunya jacaylaho qof aan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii qamuunya jacaylaho qofaan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii qaybkaan sugayaa sugayaa sugayaa xano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaanu qurubkaga gudbeen qaybkaan sugayaa sugayaa sugayaa ano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaanu qurubkaga gudbeen anihi samir qaadooye qalbigiigoy bogsayooye dareen qasbaayayo sannadan qatanaac dartede nafti iga yeeshay quuso wadnihii samir qaadooye qalbigii hoy bogsayooye dareen kasbaayayo sannadan qatanaac dartede nafti iga yeesha kuso wadnihii samir qaadooye qalbigii hoy heestaasi jacaylkii qabyoobay iyo nimcaan ilaa haddaan intaas kaga gudubno iyada oo inta badan dadka naafada ah ay ku adag tahay inay helaan shaqooyin ayaa qaar ka mida dhallinyarada naafada ee magaalada boosaaso waxa ay abuurteen fursado shaqo oo noloshooda ay ku dabartaan dhallinyaradaasi ayaa waxa ay ka shaqaystaan kaxaynta gaadiidka dadweynaha ee magaalada wariyaheena v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray
iyada oo ay jirto inta badan in dadka lixaadkooda aan dhammaystirnayn ay ka maqan yihiin saaxada shaqada sidoo kalena aysan jirin tixgelin ay ka helaan maamulka iyo weliba shirkadaha bixiya shaqooyinka taasi waxay u dhimaysaa rajadooda ah in bulshada ay kula jaanqaadaan shaqooyinka jira haddaba dhallinyaro lixaadkooda aan dhammaysnayn ayaa waxay bulshadooda tusiyeen inay qaban karaan shaqooyinka loo baahan yahay intooda badan maxamuud maxamed guuleed iyo maxamed bashiir jaamac waa dhallinyaro naafaha kuna shaqaysta dareewalnimada gawaarida yaryar ee dadweynaha u qaada xaafadaha magaalada boosaaso dhallinyaradan ayaa igaga warramay shaqada ay qabtaan iyo sida ay gaadiidka u kaxeeyaan iyadoo bulshadu ay isweydiinayaan markay arkaan qof naafaha sida gaadiidka uu kaxeenayo maxamuud maxamed guuleed ayaa faahfaahinaya aad ba umaasan tahay yuusiyow saaxiib waa runta ayuu gaarigaas wataa muddaan ku shaqaynaya maalmihii hore horta waa lalayaa jiray nin gaari dadweyne ah oo weliba wata dhikilo waa garanaysa waxaan leeyahay goorta soo degto waxaan leeyahay war maadaa wadi lacagta ku dawadis waxaan leeyahay warkii lacagta maahay saaxiib raallow gaarigiisii weeye marka dadweynuhu isku mid ma aha dee tixgelin bayna siiyaan insha allahu tacaala wa- waxaan ku leenanaha waa bixiyaan marka insha allahu dadweyne aad baa umahadcelina laakiin marka hore eh, waa la qabsan waayeen waa suurtagalna waa noqon weyday nin naafaha oo magaaladaha ee buuqa jaamka ku wata gaarina dhikila oo ka uranaya dad afar kun ama shan kun marka insha allahu dadweyne aad baa saaxiibna soo dhaweeyaan wadooyinka boosaaso ee aad bay u mashquul badan yihiin eh, maxamuud Eh, naafada waxaa kuu dheer ee waxaad ku tukubaysaa eh, biraha eh, lugaha marka eh, wadooyinka shilalka qaab noocee gaariga u kaxaysaa walaal macaane waa ka taxadarnaa insha allahu tacala ilahi baana waan- waa noo fudaya Ee, magaalada saa og tahay waa jam waa ba- waa- waa kul- waa- waa cirir waa kulliba marka tartiib iyo ilaahay qadartiis waa waxaan ku soconnaa ee, si tartiiba oo aanu faas iyo midna lahayn laakiin ilaahay intaan weli wata hadda sida bibilood baan watay weli wax shila ee, lama kulmin oo si si kula dhaqmaya si kale ah marka ciidanku meel kasta joogaan tixgelin bay noo sameeyaan goorta ay arkaan ay soo degaan oo dhaan warkaxaysay dhahan marka aad iyo aad baan umagacelina iyagoo mashaar qaada waxba qaadan bay shacabkooda u turaan oo markay arkaan naafaha bay bay kusii deynayaan maya waa safka ma kantaroolka ma dhaafno gaarigu saa ugu tabaga gaari dadweyne ee, kantaroolka kama dhaafno waa shac- shacabka ugu shaqeyna safar mubaarka hore waa bixi jiray oo dee xaafuun iyo baan u bixi jiray ee, khaalif aan wadan jiray marka hore laakiin haddeer inta gaariga dhigilaha safar uma bixin oo ee, kantaroolka ma dhaafno oo la- lama ogolo ba dhigilada kantaroolka inta badan ee, kama baxdo hadday ka baxdana warqad baa loo qortaa oo si ay u bixi lahayd waa macana jidadka magaalada boosaaso ayaa inta badan ah jidad ciriiri ah iyadoo ay jiraan burburka wadooyinka maxamed bashiir jaamac oo ka mid ah naafada magaalada boosaaso ayaa v o u sheegay in habeenkii ay shaqeen balse shaqadoodu ay qabtaan oo keliya xilliyada hore isagoo sidoo kalena baaq u diray dhallinyarada kale waxaan shaqaynaa subaxnimada hore haddii ay garab maqribnimo gaadho annaga howshiisa malino ilaa hal ilaa maqribka haddii la gaaro bacda maqrib baa iska seexanaa annaga marka maxaad u seexataan xilliga habeenkiibay ugu shaqa badan tahay magaalada maya ee, xaaladaha iska jira oo, een, hadday dadku curyaaman yihiin haddii aan s- inta hore orodno habeenkii baabuurtaas iyo buuqaas iyo jaamkaas baan diidnaa iyo xaaladaha amniga daraaddood saasaan marka xaaladeeda u dejinaa see ula macaamishaan marka oo idinka eh, macaamiisha idin ah waxaan loo macanaa wallaahi si fiicanoo dadka caadiga ay ula dhaqmaan si ka fiican baa ula dhaqannaa Een, dadka macaamiishaana waa soo dhoweynaa aad bayna een, noo taageeraan noo soo wacan Een, dhallinyaradana waxaan u sheegayaa baaqaan dhallinyarada u dirayana wuxuu yahay dad aan islaan ahayn ba niyo waxaa niyadda liyahay in niyadda la dhistana wax qaaliya weeye curyaan baa tahay meel seexo ama meel meelaha qayli waxaa ka fiican inaad ee, wax la timaadid caqliga markaasaa wax lagugu dari karaa Ee, xildhib- xildhib- xildhibaanadii ee, haddeer wa- wa- waa la gudbiyey oo inta badan naafa kuma wajidho oo ku haddaa u tagto xal- saaxiib hore alle oo ku caadi wax waaye naafadii inuu baluukaadii marka naafadu xilliga u xelayso annagu ma naqaan ma ma xilliga ay shacabku wax doo- doonan doonan ba ma xilli kalaa marka waa ka codsanaynaa ee, maamul iyo culimo iyo hay-ado iyo isimo iyo musharixiin kulli naafada puntland waa naafada ugu hooseysa ee soomaaliya marka waa in meesha laga qaada aad ba masanti yuusuf sax yuusuf maxamuud v o e boosaaso
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan markana kusoo dhowaada ciyaarihii maxamuud mascade ayaa minneabolis nooga soo diray
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka waddanka ingiriiska habeenkii xalay ahaa iyo shalayba kulamo aad u xiiso badan ayaa kooxaha dalkaasi iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa guushii labaad oo xiriira gaartay ciyaaryahan bul bogba ayaana saddex gool ay kooxdu ku badisa laba ka mida dhaliyey waxay kooxdu ku badisay saddex gool iyo hal oo ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee harisbitown ciyaaryahan bogba oo ahaa ninkii ee kooxda kubadda cagta ee manchester united kala soo baxday lacag gaaraysa boqol milyan oo ganiga ingiriiska ayaa isaga iyo macalin murino oo macallinkay shaqada ka eryeen muddaba colaadii ay ka dhexaysa dad badan ayaa haatan waxay leeyihiin maxay ugu qaadatay manchester united macallinka inay shaqada ka eriso wakhti fog waxay ahayd bay leeyihiin inuu xilli hore shaqada waayo waayo ciyaaryahan bogba iyo marsiyaal iyo xidigaha kooxda kubadda cagta manchester united ee gadoodsanaa marka la eego kulamadii lasoo dhaafay kubadda ay soo bandhigeen waxayba xilligan ku tartami lahaayeen horyaalka waddanka ingiriiska hoggaankiisa si kastoo inaqotaba tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta ee manchester united organa solshire ayaa muujinaya hoggaan wanaagsan iyo weliba isku soo dhowaanshaha ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee manchester united tottenham ayaa iyana guulaysatay oo shan gool iyo waxba waxay ka dhalisay kooxda kubadda cagta iyo fc banmod ciyaaryahan humeng ayaa isagu goolashaasi laba ka mida dhaliyey inkastoo harry kane uu gool u saxiixay kooxda kubadda cagta ee tottenham guusha ay gaartay tottenham ayaa waxay ka dhigtay inay iyadu haatan horyaalka waddankaasi ee dalka ingiriiska kaalinta labaad ay soo gasho kadib markii kooxda kubadda cagta ee manchester city afka ciidda loo daray kulankii labaad oo xiriiran laga badiyey lester city oo gurigeeda booqatay ayaa laba gool iyo hal ku qabatay kooxda kubadda cagta ee manchester city macallinkooda beb guardiola ayaa qirtay in liverpool iyo tottenhamba ay haatan ka wanaagsan yihiin kooxdiisa kubadda cagta ee manchester city taasina ay keenta buu yidhi in nala ka adkaado iskastoo ay tahaba liverpool ayaa iyadu haatan horyaalkaasi waxay ku hogaaminaysaa lix dhibcood waxayna kaga badisay newcastle united afar gool iyo waxba arsenal ayaa iyana bareeja lagu celiyey oo brighton and hof albion ayaa bareeja ku celisay arrintan ayaa waxaa imaanaysaa markii kooxda kubadda cagta ee chelsea ay watford ka badisay oo laba gool iyo hal ay kaga badisay sidaasina haatan horyaalka waddanka ingiriiska waxaa kooxuhu u kala sarreeyaan sidan liverpool ayaa hoggaanka qabatay oo waxay ku hogaaminaysaa konton iyo kow dhibco tottenham hotspur ayaa kaalinta labaad soo gashay oo afartan iyo shan dhibic ayay leedahay manchester city ayaa kor laga soo dejiyey oo kaalinta saddexaad biyo lagu siinaya afartan iyo afar dhibcood ayay leedahay chelsea kaalinta afraad ayay xaqiijisay oo waxay leedahay afartan dhibcood arsenaalna gadaal ayay hayhaabaysaa oo soddon iyo siddeed dhibcood ayay leedahay manchester united ayaa haatan ku soo siqaysa oo lix dhibcood oo keliya ay haatan ka sarrayso dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga taatan ee kulan dambe waa mascadoo idinla sidaa iyo nabadgelyo
mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal duhur wanaagsan markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa iskumaan ogeyn codka cabdiqadar xasan
waxaan uurka kaa jirin afka lagaama sheego afbee kuu horriisiyo adkatimoo dambeeta midi lagu taala atubaadka xadaaliyo araguu ka weyna jacaylkaan abuurniyo waxdigaynu dhigaani miyo loolaheeni kumaanogi kumaan ogin inad bixiis waayata kumaan ogin inada raaxi goyta dilkiyo xabaashanaaad iyo teeta abtaaginga reebka waa kumaan ogin inaad og weyda kumaan ogin inaad biis waayata kumaan ogin inada raaxi goyta dilkiyo xabaashanaad iyo teeta abtaaginga reebka waa استريح ما انتم اديكم وقاتي استريح ما انتم اديكم وقاتي واديك انا روتي ولا نيم استريح ما انتم اديكم وقاتي استريح ما انتم اديكم وقاتي واديك انا روتي ولا نيم ولشذا نفيدا وكلات الروحان أرحان في قلينو قومي يا غادة ما انتيس وسوق دومي كسود باليو كسرام كل دخيل إذا أرني بحثي شكوبو قبانو أي ملاها يا نفيدا وقولات الروحان أرحني قليلو قومي يا غارم أنتي وسوق inkastoo dabaaliyo ixtiraamku leedahay sida aar libaaxday isha kugu gubaanu aya malaha duulkuwe kumaan ogin cilmi uugti loo qooday kumaan ogin inadigu afgoysa kumaan ogin inan kala isdowna silkiyo xabaashanaanaad iyo seeta cabtaaginga reebka waa kumaan ogin cilmi iskumaan ogeyn iilkiyo xabaasha inaad ii horseedo asaagii iga reebtay ayuu falastiin leeyahay codka macaan ee banaxariista jannaha ka waraabiya cabdiqadar xasan xuseen ayaa heestaas iskumaan ogeyn ku luuqeynaya waxayna gabagabo u ahayd idaacaddeenii dhallinyarada maanta intaan mar kale afarta galabnimo hawada ku kulmi doonno waa ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo farsamadii jimi faria nabadgelyo uugta